waxaa weli sii socota xiisadda militari ee u dhexaysa dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka yahuudda taasoo gaartay baarkii ugu sarreeyey iyadoona labada dhinac saacadihii lasoo dhaafay duqaymo culus iswadaarsadeen duqaymaha ugu badan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay geystay dowladda shiicada ah ee iiraan iyadoo deegaanada uu haysto maamulka yahuudda ilaa iyo saakay laga maqlayo duqaymo culus oo ay geysanayaan gantaalada ridada dheer ee dowladda shiicada ah ee iiraan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronista kuwaasoo khasaarooyin baan gaarsiiyey maamulka yahuudda habeenkii xalay duqaymo xoogan oo khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada xayfa iyadoona ay burbureen dhismayaal fara badan oo ay deganaayeen dad yahuud ah sidoo kale aroornimadii hore ee saakay tiro gantaalo ah ayaa ku dhacay magaalada talaabiib ee ay xoogga ku haystaan yahuudda sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya gubasho xoogan oo ay gubanayso magaalada talaabiib iyadoo goobta uu dab ka kacay ay soo buuxdhaafiyeen ciidamada dabdemiska kuwaasoo baqdin iyo anfariir joogto ah laga dareemayay mar welibana xagga sare eegayay warbaahinta maamulka yahuudda ayaa sidoo kale goordhow shaaca ka qaaday in sagaal iyo toban qof ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah gantaalada dowladda shiicada ah ee iiraan oo ku dhacay magaalada koonfurta ee birsheeb walow uu jiro khasaare intaas ka badan inkastoo cadowga yahuudda ay qariyeen isla saakay gantaalada dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku dhacay xarun u dhow shirkadda microsoft ee talaabiib wadooyinka waaweyn ee magaalada talaabiib ayaa haawanaya iyadoo kaamirooyinka ay soo bandhigayaan gaadiidka yahuudda oo meel weliba daatan sidoo kale habeenkii xalay ilaa iyo saaka gantaalada maamulka yahuudda ayaa ku dhacay magaalada tehraan ee caasimadda u ah dowladda shiicada ah ee iiraan iyadoo burbur xoogan u geysteen dowladda shiicada ah ee iiraan walow aan la soo warin khasaaraha gaaray dowladda iiraan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa dhankeeda ka warrantay inay soo riday tiro gantaalo iyo diyaarado ah oo ay leeyihiin kayaanka yahuudda sidoo kale dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa soo bandhigtay inay gacanta ku dhigtay tiro jawaasiis ah oo la shaqaynaya hay-adda muusaad ciidamada sirdoonka iiraan ayaa gacanta ku dhigay hub iyo rasaas aad u fara badan oo ay wateen shakhsiyaadka la qabtay kuwaasoo lagu qabtay waqooyiga galbeed ee dalka iiraan iyagoona isku dayay inay ka baxsadaan ciidamada sirdoonka iiraan xadka u dhexeeya ciraaq haddaba dhegeystayaal xiisadan sii karar qaadanaysa ee u dhexaysa dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka yahuudda hadba waxay ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah